qabuuraha barakaad ee magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay aaska marxuum cabdulaahi maxamed shirwac oo muddo tobanaan sano ah kasoo shaqeeyey adeega bulshada rayidka ah iyo nabadeynta caasimada muqdisho iyo bulshada halkaasi ku nool cabdulaahi maxamed shirwac ayaa xalay ku geeriyooday muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ka tacsiiyey geerida cabdulaahi maxamed shirwac xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho allaha u naxariistee waxaa maanta qabuuraha barakaad ee magaalada muqdisho lagu aasay brofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka kaasoo xalay saqdii dhexe ku geeriyooday cisbitalka yardameeli salaada janaasada ayaa marxuumka lagula tukaday masaajidka isbahaysiga islaamka waxaana ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamanka xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka aaska kadib ayaa doorka uu marxuumku ka soo qaatay nabadeynta iyo samafalka bulshada waxaa v o a uga waramay diini maxamed diini oo ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen awalan horta marka hore waxaan leeyahy innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maaragtay geeridu waa xaq qof kastoo muslina qof kastoo bini aadanna wuu dhimanayaa waxaan marka hore ilaahay uga baryaynaa inuu dembi dhaaf iyo naxariistii janno siiyo shirwac wuxuu ahaay maaragtay nin aqoon-yahan ah oo runtii maaragtay waddankan maaragtay wax badan usoo qabtay si gaara wuxuu ahaa nin ka shaqeeya arrimaha nabadda oo runtii wakhtigii soomaaliya ee xarbul ahli ku bilowday asaga iyo asxaab kale oo maaragtay waddanka si fiican looga looga yaqaano waxay sameeyeen hay-ad la yidhaahdo tubta nabadda ama beasline soddonkaa sanana wuxuu ka shaqaynayey maaragtay aslax bayn annaas iyo maaragtay arrimaha bulshada gaar ahaan wuxuu caan ku ahay shirwac oo uu dadka kale uga duwanaay mar kasta oo soomaaliya ay musiiba dhacdo wuxuu ahaa nin maaragtay u taagan sida abaaraha fatahaadaha shilalka markii musiiba ka dhacda qaraxyada waaweyn ee dalka ka dhaca wax kasta oo gurmada oo ummadda soomaaliyeed u baahan tahay shirwac wuxuu ahaa nin si gaara isaga xil saara sidaasoo kale wuxuu ahaa nin hogaamiye ah oo ah hogaamiye ururada bulshada ah ahaana tiirka tiirarka ugu culus ee bulshada rayidka oo noqday markii dambe icon civil society-ga meel kasta ay maaragtay soomaaliya ay ka joogaan marka waxaan leeyahay meeshaas waxay ahayd runtii waxaa naga tegay saaxiib aan isleenahay kaalintiisa sida lagu buuxiyaa way adkaa doontaa waxyaabaha lagu xasuusan doono shirwac ayaa waxaa ka mid a wax ka qabashada arrimaha la xidhiira masiibooyinka sida abaaraha iyo fatahaadaha waatan duniye maxamed cali oo ka tirsan bulshada rayidka shirwac haddii aan wax yar ka taabto ma dhammayn karo haddaan dhaho dhowr sanaan wadaaya waxyaabahii u waddankan ka qabtay soddonkii sano iyo weshiigii burburka ahaa waa nin dalka aan ka bixin waa nin dadka u arxami jiray waa nin nabadeynta ka shaqaynayay waa nin gargaarka ka shaqeynaya waa in nin xuquuqul insaan ka shaqeynayay waxyaabaha uu waday ilaa iyo maanta howsha isagoo ku dhex jiro ayay xanuunkan qabtay isagoo ku dhex jiro maalintii ugu dambeysay habeenkii uu qabanaya maalintii ugu dambeysay jaamacadda banaadir ayuu ka jeedinaya ka qaybgalaya shir lagu qabtay markan waad arkaysaa ninkan waxawaaye waxyaabuhu soo qabtay ma tirin karno waxaa ka mid ah masiibadii soobe dadkii u kacayuu ahaa tan hadda jirto abaaraha hadda ah ninkii u kaca dadkii u kacay uu ku jiray hormuudkii uu ahaa guddoonkii uu ahaa bulshada rayidka indheheedu ahaa guddoonkeeduu ahaa qofaan ku dayanno oo roog modalkeenna ahuu ahaa oo wax walbaba aan kaga dayanno tale iyo tusaalaba dulqaadkiisii badnaa wax badan waa la tabayaa waa loo dhutinayaa walaalkeen hal qoys kama bixin hal qof kama bixin hal reer kama bixin soomaaligu ka baxay wuxuu noqon doonaa mid baaqi kusii ahaado qalbiyadeenna in muddo ah annaga iyo jiilka naga dambeeyaba dadka aqoonta fog u lahaa cabdulaahi maxamed shirwac ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim shirwac wuxuu ahaa astaan ama wejiga lagu garan karo bulshada rayidka qofka soomaaliga marka uu maqlo bulsho rayid ah ee dadka isla markii qalbigooda kusoo dhacaya ama maskaxdooda kusoo dhacaya waxaa ugu horeeya shirwac oo u taagnaa in uu mar walba wax ilaaliyo ka shaqeeyo nabadda iyo helitaanka xaquuqda dadka muwaadiniinta ah runtii tan iyo burburkii waxa uu aada uga shaqeeyey in bulshada soomaaliyeed inaan xuquuqdooda lagu tuman in ama ha noqoto xilligii dowlad la-aanta ugu horreysa ha noqoto xilligii dagaal oogayaasha ay joogeen ha noqoto xilligii maxaakiimta ha noqoto iyo markii dowladaha kumeel gaarka ah ay taabo galeenba iyo markii dowladda kumeel gaarka laga soo baxaba mar walba waxa uu u taagnaa in xuquuqda muwaadinka la ilaaliyo in nabadda la sugo waxyaabaha astaanta u gaarka asaga waxay ahayd nabadeynta wuxuu ahaa qof aan saaxiibo nahay soo wada shaqaynay aan sheekaysan jirnay runtiina aada wax badan ka faa'iidaysa mar walbo aada la kulanto mar walbo aada la sheekaysato aanan ku xirnayn ama koox gooni ah ama qabiil gooni ah ama deegaan ah oo qof soomaaliyeed ah geerida allaha u naxariistay cabdulaahi maxamed shirwac ayaa waxaa ka tacsiyeeyey madaxda ugu sarraysa dalka kuwaasoo ku tilmaamay marxuumka inuu ahaa nin wakhtigiisa u huray u adeegidda dadka iyo dalka soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho allaha u naxariistee marxuum cabdulaahi maxamed shirwac waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda tubta nabadda soomaaliya haddaba haaruun macruuf ayaa gurruweyd qadka telefoonka ku waraystay doctor axmed diini oo muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen islamarkaasina ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda tubta nabadda waxa uu weydiiyey inuu sharaxo shakhsiyaddii cabdulaahi maxamed shirwac
cabdullaahi maxamed shirwac wuxuu ahaa nin aada iyo aad u jecel dowladnimada soomaaliya jecel wuxuu ahaa nin aada iyo aad ugu damqada dadka danyarta ah wuxuu ahaa nin aad iyo aad maxay ahayd dhibaatada soomaaliya ay aada u dhibayso aadna uga damqanahaya wuxuu markastana u ololeyn jiray in dad ummadda soomaaliya wada hadasho dib heshiisiin si ay qaran wanaagsan u isla markaas wuxuu ahaa nin aada iyo aad dadka danyarta ah iyo dadka tabaalaysan iyo aada iyo aad ugu ugu qareema ugu ololeeya u istaaga waxqabadkooda isla markaasna wuxuu aada iyo aad wuxuu ahaa nin aada iyo aad ugu cadcad in maxay ahayd dadka soo colaada soomaaliya wadahadal la damiyo ayadoo lagana fogaado colaadaha isla markaa markastana la qaato wadahadal iyo dadka soomaaliya inay isqarxiyaan siay markaa u jirto dowladnimadoodii iyo midnimadoodii iyo dib heshiisiin soomaaliya in la helo si gaara howlaha uu soo qabtay maxaa ka mid ah
waxyaalaha uu soo qabta waxaa ka mid ah khilaafiyaadkii dawanaha kasoo bilaab kii ka dhacday sagaashan kowdii u dhexay garabadii u s c xamar markii dowladdii meesha ka baxday waxau raggii u istaagay arrimahaas inuu xaliyo oo wadahadal la xaliyo oo xabad aan wax lagu xalin la wada xaliyo inta badan u kala qarab u kala qaad qaadi jiray wuxuu hormood u ahaa waxaa dhe colaadii waxay keentay in xamar loo sameeyo waxa laha green line saasoo wax lagu dhigma wuxuu kalona dadkii hormuudka u ahaa greenka in la baabiyo oo dadka degaan dega magaalada dega isu socdaan ayuu aada uga shaqayn jir u howlgalay waxau intaa urada bulshada soomaaliyeed iyo waxgaradka ayuu inta badan hormuud u ahaa in colaadaha la damiyo la baadi goobna soomaaliya kala irdowday in dib la iskugu soo ururiy ayuu ahaa wix alla wixii shirarkii dhacay dib heshiintana hormuud u ah laga soo bilaabo maxay warkaas aan kuu sheegaye kadibna ilaa shirkii carta ka soo bilaab ilaa kuwii kusoo ilaa kii hadda ugu dambeeyey intaas wuxuu hormuud wuxuu ahaa nabad raadiye ayuu ahaa dadka nabad in la raadiyo in la wada hadlo in ummadda soomaaliya si qaran soomaaliyeed oo loo dhan yahay ummadda soomaaliya waa dhisaan ayuu hormuud u ahaa wuxuuna nin warkiisa ku cadcad in maxay ahayd colaada iyo khilaafaadka in laga hortago ayuu aada hormuud ugu ahaa in soomaaliya wada hadasho heshiiso waa gartay ururada uu ka soo shaqeeyey iyo waxbarashadiisii bal iyadana waxyar nooga sheeg iyo meeshuu ku dhashay horta maxaa yahed horta waxbarashadiisii wuxuu ku bilowday magaaladan muqdisho heerarkeedii kala duwanaa kadibna waxbarasho wuxuu u aaday dalka ruushka ayuu u aaday oo halkaas waxbarasho kusoo qaatay kadib dalka markuu soo gartana waxaa dhacday waagii dowladdii wuxuu ahaa nin aada iyo aad uga cadcad in dadka maxay ahayd markasta ra'yigooda la dhegaysto waxaa dhacday markaa xukunkii wadan wadankan ka jiray in inta la xiray labaatan jiroo lagu xiray kadibna muddo badana kabacdi halkaa ku xiray kabacdina lasoo daayey halkaas kumanu istaago haddii haddana khilaafaadka dalka dhan halkaa ayuu kala qabtay haddana khilaafaadkii soomaaliya colaadihii inuu halkaa haddana ka shaqeeyo in ummadda soomaaliya wada hadasho iyo dib heshiisiin hay-ado kala duwan caalami iyo kuwa madaniba intaba uu ka howlgalay qaar ahaan haddana aad iyo aad urur ay la sameeyo aqoon-yahana lagu qabtay wadankan faransiiska sagaashii shantii dalka faransiiska aqoon-yahaas ku tegay halkaasa waxaa lagu xuriyay urur la yidhaahdo somali peaceline ama dhisida nabadda soomaaliyeed halkaas ayay ahaayeen halkaas markaa waxaa keenay arrintaa inuu soo qal gudaha soo geliyey halkaa markaa uu ka ana qaaday wadahadallo iyo wadaxaajood saad ogeedeen xamarna waxaad ogeedeen aad bay waxaa ka jira niman hubaysan oo ayaa ka jira jabhadaha arrimahaas aad iyo aad ugu dabka dabaqaadkeed aad iyo aad ayuu maxay ahayd ugu cadcaddaa waxyaalo badanna way ka suurowdeen hayada caalami shirarkii caalamiga uu ka wada qaaday marka aad iyo aad ayuu ahaa insaan ugu heegan ah isma qaran soomaaliyeed iyo in soomaaliya wada heshiiso la is-cafiso wada la helo dib usoo yiga qarankii soomaaliyeed
qoyskiisa iyo ehelku ka tegay maxaad nooga sheegi kartaa
cabdulaahi muxuu hadda laba qoysb ayuu lahaa caruurna wuxuu ka tegay laba wiil iyo laba gabdhood waxaa weeye labaduba xamar bida ka yihiin nin wuxuu aad iyo aad waktigiisii oo dhan u huray dadka soomaaliya shacabka soomaaliyeed ayuu ahaa waa laba wiil laba gabdhood waxayna joogaan xamari ku dalooliye
ugu dambayn sidee doonaysaan dadka soomaaliyeed inay ku xasuustaan cabdullaahi maxamed shirwax horta raadadkii raadkii u unkay oo intaa geedi socodkii siyaasadda soomaaliya waa markii laga soo bilaabo sagaashan iyo saashabeeyadii dagaaladaasoo kadib ilaa maanta la joogo ayaa horta iyagoo waa la helay waa waa caddahay oo waxay ku qoranta qulubta soomaaliyeed iyo cid kastoo sama jeclay cid kastoo maxay ahayd waa nabadoona qalbigooda ayay ku qoran tahay marka waa waa diiwaan aan ummadda soomaaliya hilmaamin waa waxa waa qarni soo bax waa qarniga ninka u soo baxayo ahaa dadka maxay haldoorka ah ayuu ahaa bulshada soomaaliyeed marka wax badan baa lagu xusuusan doonaa ilaahay waxqabadkiisii midda labaad oo kalena insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in bulshada loo qaban doono waxyaalaha uu qoray ayaa jira dokumentooyin uu qoray raadad uu reebana way jiraanoo qoraallaha way jiraa ayagana waxay la tahay waxay noqon xusiis ay noqon doonaa markii lasoo lasoo saaro laakiin inta badan qulubta soomaaliyeed dadka danyartaa iyo midda guudba waxa ayaa qalab qulubtooda ay ku taallaa waxaan filayaa dad badan wuxuu qabtay iyo iskoolaad uu qayb ka qaatay iyo wanaag uu sameeyey ayaa raadkiisa meel kasta yaalla arrimahaas waxa weeye qulubta soomaaliyeed ayaa ah raadka uu ka tegey iyo wixii uu qoray oo yaalla iyo wanaag uu yaalla ayaa xusiis u noqonaysa
kaasina wuxuu ahaa doctor axmed diini oo u warramayey haaruun macruuf